hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha dowladda federaalka soomaaliya ayaa maanta garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho ku qabatay kow iyo toban dhallinyaro ah oo u socotay dalka masar si ay halkaasi uga sii tahriibaan shir jaraa-ida uu garoonka diyaaradaha ku qabtay taliyaha hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha jenaraal cabdulaahi gaafow maxamuud ayuu ku faahfaahiyey qaabka ay dhallinyaradan u soo qabteen beryahan waad maqasheen dhibaatadii ummadda soomaaliyed gaartay dad laba boqol kor u gaadhaalaas waa inay badihii ku dhinteen waxaasna ay ka shaqeen dad soomaaliyeed ay ka shaqaynayaan shalay iyo daraabta waan ka hadalna ballan waxaan ku qaadnay inaanu waxaas aan gabar goyn doono la dagaalami doono maantay waxaanu helnay koob iyo toban dhallinyaro ah saad u jeediin loo wada qaahira viisahoodu been yahay sport waa la leeyahay oo ay waxay u socdaan maxaa la la jeera cayaaree la leeyahay markaan waraysanay markaan ogaanay dadkaas wax ka jira ma laha dad masaakiina oo lacag laga gurtay oo tahriib loo wada waay tahriibkaas waxaa nin madax ka ah oo isaga kontraad lagu siiyey inuu qaahiro geeyo oo u buuxiyo foomamka halkaa tagaan halkaana uu mariyo ninka la yidhaahdo xuseen cayduun sariif wuxuu wataa baasaboorka austraaliya dalka wuxuu soo galay oo baxay intaasoo goor laba hore way u martay cid ogaatay malaha maanta markii dambe markii saddexaad waa la qabtay isaga iyo dadka u wadago halkan waxaan ku haynaa warqad kale wasaaradda arrimaha dibadda qorta ay leedahay dadkan waxay u socdaan atletic lajera dowladda soomaalida masaarida waxay siisay wax saasa markaan ogaanana dadka aan wareysanana wax ka jiraan ma jiraan sidaas darteed dowladdu waxay go-aan ku gaartay tahriib in la dagaalamo genaraal gafow ayaa sidoo kale saxaafadda u soo bandhigay mid kamida raggii ka dambeeyey in dhallinyaradan lagu dhiiri geliyo howlaha tahriibka waxaana uu sheegay in lagu wareejinayo hay-adda dembi baarista ciidanka booliska ee c i d haddii ay wax ku caddaadaanna ay maxkamad soo taagi doonaan waxaa kaloo fadhiyo ninka odaga hayaw ninkaas odagaa ayaa baasha tigidhada ka mas-uula asaa yaqaana meeshii baasha laga soo gooyey koo iyo toban qof waaye koo iyo tobankooda wax ka jira male tahriibay u socdeen waxaanu ku wareejinaynaa c i d waa la baarayaa cidday gashana dembigaa lagu qaada maxkamadna waa lagu geynayaa marka waxaan rabnaa inaan dadka soomaalidaan u sheegno war soomaaliyay ilmihiina ceshada war shalay barardiiqa laga samaynaya liido waa ooynayna gadigeen sakana kuwa kalaa bixi waayo mas-uuliyadda annaga kelina ma saarno mas-uuliyadda aan wada qaadno haddaan gobol joogno iyo haddaan magaaladan joogno iyo haddaan meel joogno caruurteenna aan u kaalmeyno aan celinno rasaqa ilaahay ahay nin gaala rasaqeena ma hayo qof walba ilaahay wax u qoru helayaa marka inaan anaga aswada dhiibno sanayelna wax qurux badan maahan annaga kolley imgadaashka horena waa u ballan qaadnay jinsooyin badanna waa joojinayna hadda wax ka dambeeyo maanta wax ka dambeeyo kuwan hadda aan qabanana insha allah waxaan ku wareejinaynaa taliyaha c i d-da ayagaa baaraayo wixii dambe ayagaa soo qabanaayo wixii laalis laga qaato ayagaa soo qabanaayo wixii guryahooda laga gelay lacagta laga qaato ayagaa soo baaraayo maxkamad awood lahaa la keeni doonaa haddii ilaah ugu dambayntii mid kamid a dhallinyaradii u socotay dalka masar ee doonaysay inay halkaasi kasii tahriibaan ayaa v o a uga waramay ujeedada socdaalkooda magacaaga ani qadar maxamed maxamuud aa laydhaha qadar maxamed maxamuud xaggee lagaa soo qabtay layma soo qaban anaga elboorka nimaadnay elboorka markaan nimaadnay marka kabacdi ninaana qabtay wuxuu yidhi fiisooyinkiini wixii waa qaldan yihiin magreesika aadaynaa xaggee u socotay masaraan u socday masarna waxaan rabay inaan kasii galo talyaaniga badda aan sii maro mediterraneanka badda waad og tahay in lagu dhintay dhowaana lagu dhammaaday maxaa badda ka doonaysaa waa ogahay anigoo og in lagu dhammaado oo laba boqol iyo dhowr qofood ay ku dhinteen haddana waxaan rabay inaan galo oo iga go-need because maxaa dhacay magaaladan wax lagu hayo malaha shaqa ma hayno dowladdu ayadana wax shaqaa nooma hayso baagamuudda meesha nagu hayso marka sidaas darteed aan rabay inaan u galo badda ani meeqo qofaa ahaydeen marka dhalinyaro waxaan aha kow iyo toban qofood ka kooban kow iyo tobankiina yaa laynka idiin wado viisaha idiin soo dhameeyey nimanba nimana noo soo dhameeyey kargo ah oo waxaas dhan isku soo abaabulay lacagta meel naga dhigtay meelaan lacagta wada dhigana marka waxay dhaheen lacagta waxay dhimanaysaa markii masar aad tagtiin waa garta imisaa la idinka qaatay lacagta naga qaato afar kun iyo shan boqol afar kun iyo shan boqol waa tahay hadda maxaa u sheegaysaa dadweynaha soomaaliyeed kolley gacanta hoggaanka socdaalka ciidanka booliska ku jirtaa maxaad codsanaysaa waxaan codsanayna dembi anaga malihin dembi aana gelin in noola yeela aan anaga diidaynaa soo qabashada dhalinyaradan kow iyo tobanka ee u socotay dalka masar ayaa kusoo beegmaysa xilli dhowaan dooni waday dad tahriibayaala oo ka shiraacatay dalka masar ay ku geeriyoodeen ku dhowaad laba boqol oo soomaali ah xasan kaafi qoyste v o a muqdisho